waa su-aal wanaagsan waxaa aniga markii ugu horeysay lagu doortay waxay ahayd dalka maraykanka waxaanay doortay dad shirkasta oo ku abtirsada dowladda united states of somalilan dadkaasoo ka tayla yimay gobolada iyo degaano maraykana laakiin dhammaantood ay kasoo jeedaan gobolada soomaaliya gaar ahaan gobolada waqooyi waa gartay marka saa la soconno mudane martini somalilan waa maamul jiray horey gobolada waqooyi oo sheegay in soomaaliya intooda kale ay ka goosteen wixii ka dambeeyey kow iyo sagaashankii marka intaasna waan arkaynay somalilan madaxdaas iga dambeysay doorashooyin baa ka dhacayay waxaa ugu dambeeyey doorashadii ka dhacday sanadkii tegay muusebixi kusoo baxay marka intii ka horeysa xaggee ku maqneed adiga
halkaa horta ay ku saxeen ma jirto doorashada kusoo baxay ninkaad ka dhawaadsay magaciisa doorashada tuun badan baa ku jira muran badan baa ka yaalay markaa doorasho xalaalo dhacday maaha doorasho musuqma badan ku jiray ayay ahayd marka horta waa kusaxayaa ma jirto doorashada kusoo baxay ninka la yihahdo bifi marka qodobkaa waan kaa saxayaa aniguna maanahay nin ka maqan wadankeena in si isdabasada wadanka u imanayay oo joogay ayaan ahaa markaa taana waan kugu saxaya labadaaba waaya laakiin somalilan waa maamul jiray oo horey u jiray soo maaha
somalilan da waa maamul jiray oo aan la dafuri karayn taas waa qodob waa arintaa taawaad ku saxsanta waa maamul jiray muddo dheer la soo jiray taas waa sax wey
waaya marka waxaad tidhi waxaa leegu doortay dalka dibaddiisa garowe oo aad soo gaartay waxaad sheegtay in midnimada soomaaliya aad ka shaqeynayso oo puntland aad ka bilaabeyso garowe laakiin meesha aad u qalab qaadanayso waa somalilan iyo gobolka sool oo haddan aad la socotiin inay dhibaato ka jirto oo aad sheeganaysa in madaxweynahooda aad tahay marka soo lama rabin inaa xaggaa kasoo bilowdo waana rabay oo muddo dheer baan dee xaggaa joogay nabadgelyada soomaaliyeedna meel aan laga bilaabi karin ma jirto degaan kasta umada soomaaliyeed waa laga bilaabi karaa meel kastana waa muhiim in laga bilaabo waayo baahida umada soomaaliyeed uqabta ayaa aada iyo aada u weyn marka haddii ugangeliga ka bilaabnona dib uma aragno haddii waqooyiga ka bilaabnona dib uma aragno laakiin inay bilaabanto ayaa muhiim oo meel ka bilaabanto marka tanaha waa ah inay noqoto bilow garowna ay ku sultanaato inay noqoto meel bilow ah nabadgelyada umada soomaaliyeed waayahay mustafa martini mudane marka adiga shaksi ahaan waa ku aragnaa oo bulshada soomaaliyeedna dal iyo dibaddu ay kala socdaan aaladaha isgaarsiinta muddooyinkii u dambeeyana dalka dibaddiisa olole aad ka waday oo somalilan ka dhana marka ma keligaabaa socda mise ololahan waxaa kugula jira siyaasiyiin oo kasoo horjeeda qadiyadda maamulkaasi ee gooni istaaga sheeganaya ee soomaaliya inay ka go-een
horta dadka nala socda waa dad tiro badan dawladdeeda waxa ku abtirtada waxa weya boqol kiiba sideetan dadka reer somaliland haddaan eegto gobolada ay ka kala yimaadeenna waa ilaa awdal ilaa sanaag dadka degan weye marka waxa weeyaan dadkaas ayaa ku abtirsadaa annaga dawladeydan waana dad aada iyo aada u tiro badan markaa taasna waa taas wey waaya marka dowlad aad ku dhawaaqaysid ama la yeeleelayo waxay u baahan tahay tasiilaad waxay u baahan tahay ciidan waxay u baahan tahay siyaasad waxay u baahan tahay garab istaag iyo taageero shacab intaba iyo weliba meel rug ku ah intaba ma haysid marka xaggee wax ku dhigaysaa ama reerka ku rogaysaa
waxa weeyaan runtii su-aalaha saad udhigaysaa sax maaha dhinacaad ka helisaana dhinac maaha ma garanaysaa muuqaal fiican leh runtiina waxaa fiican inaad xoogogaal ahaato markaad su-aalaha kaad dhigayso waxaana ku qurux badan tay su-aaluhu qofku maarata waxaa ula jeedaa mudane meel sagdhig ku ah ila dalka dibaddiisa ka timi saa la soconno oo ummadda soomaaliyeedna ay kula socdaan annaguna waa ognahay media haddaan nahay marka xaggee saldhig ku ah saldhigka horta aad ka dhawaajso waxa weeya anagu dee dad iminka ciida wato oo dagaal gelaya ma dhihin taariikh badanoo dee qaadinimada jirtaa oo dawladdeeda ku saabsan waxaanu samaynay qorshayn qorsheyntaasoo ah qorsheynta koowaad qorsheynta labaad iyo qorsheynta saddexaad waxaana hadda kasoo gudbinay waa qorsheyntii koowaad qorsheyntii labaad baanu ku jirnaa ee hagaajinta xiriirka dowlad deegaanadeeda ugu dhadhow taas weeye taana marka gacanta ku haynaa hadday noqoto xagga ciidanka somaliland kullay waday dardaaga jira iyagu imika maaragtay dowladda xagoo kula jira runtii kaas weli anagu maanaan ku dhaqaaqin oo qodobkaa saddexaad weli maanaan eegin waa laga yaaba mustaqbalka inaana waaba baahanba marka anigu waxaynu ku shaqeynaa qorsho had qorshaha iyadaasna waa qorsho koowaad ki labaad saddexaad iyo ka afraad marka sidaas ayay dawladdeedu u shaqeysaa ku aqaana inagu ummadda ugu baaqna waxaweye ummaddu waxaweye nabadgelyo ayay ku dhamayn kartaa wax kasta oo xala maamulkaa somaliland ka jira maamul ummadda matalana ma aha maamul sii jiri karayna ma aha maamul u baahan ciidan iyo magaranaysaa xoogtooda maaha waa maamul u baahan fikar iyo caqli si lagu bedelo taasna gacantaanu ku haynaa insha allah guul baanu ka keenaa iyadana waayahay mudane dad badan waxay isweydiinayaan mustafa martini waa shaksi noocee ah marka bal isku qeex bulshada ku dhegeysanaysa iyo deegaanka kasoo jeeda mustafa martini waa nin waa nin wadanaya waa nin ku dhashay gobolka togdheer waa nin jecel aayaha ummadda soomaaliyeed inuu yahay aayo ka qurux badan waxaa hayn maanta gacanta ku hayno waa nin aaminsan wadankeenu inuu yahay hodan dadkeenu yahay hodan aynu abuuran karno nolol noloshay ka wanaagsan haddiynu iskaashanno iyo haddiynu isweheshanno intaba waa nin arkaya fursadaha inaga maqan ee dowladaha jaarka inaga faa'iidaysteen waa nin arkaya waxaynu ahaan karno madaxaynu samaysan karno iyo karaamadaynu yeelan karno marka ninkaas mustafe maarka layihahdaa waa ninkaa dee doonaya inu umada mideeyo ee halgankiisa hadda bilaabay taasona u baahan in cid iskarab taasi wax la qabta marka kulla intaasa kusoo koobayaan xisaanta gobolka sool horta runtii de waa gobol runtii aada iyo aada magaranaysaa dibindaabin badan oo naga timi maamulkaa somaliland waa gobol ku suntan taariikhda ummadda soomaaliyeed foornimadoonkii tarwiishka iyo abuuritaankii waxaan yidhahdo soomaaliyada waa gobol ixtiraam iyo wanaag badan naga mudan waa gobol u baahan horumar iyo cadaalad iyo maalgashi gobol xaalad imika dagaalay u baahan ma aha waa gobol ay ahayd in maamulkiisa iyo dee magaranaysaa taladiisa iyo qorshayntiisaba laga qaybgeliyo dadka deegaanka oon dusha lagaga keenin waxaana raalli ka ahayn marka aniga halkaanu ka taagna waxa weye degaan kasta dowladeeda waa degaan ay dadka lahaa oo dadka degena majoritigiisa iyo dadka maamula gacanta ku haya mas-uuliyadiisa marka degaankaas anagu sidaasaanu ka aaminsanay inuu yahay degaankii dadkii reer sool u dhashay degaan dadkaas ay u baahan inay maamushaan marka anigu arrinkaasanu ka aaminsannahay waayo waxaa u gartay puntland iyo waxaad iska gahashanaysaan dagaalka tukaraq ee somaliland marka dowladda federaalka oo soomaaliya oo kale wax xiriira ma leedihi horta iska kaashanayno anaga puntland dagaal iska kaashanayno waxaan anagu halkan u nigay waxa weeye in aanu isweydaarsanno ra'yi iyo aragtiyo kala duwan kuwaasoo ku saabsan nabadgelyada ganacsiga dexmarka iyo walaaltinimada ummadda soomaaliyeed markaas darag badan baa naga dhexeeya xaalka in dagaal maaha dowladda federaalka dee xiriir toosa aan ku oran karo maanta madaxweynaha amba ma garanaysaa madaxda wadanka ee dee gacanta ku haysa toosa oo iminka aada ugu leenahay ma jirto adigu wayna dhex martaa walahadalla iyo ma garanaysaa fariimo iyo waxinkaas laakiin weli wax xiriir oo toosa oo aan taaban karna ma jirto insha allah isagana waftigiisa marka la gaaro ayay iska imaaneysaa laakiin waxaan rajeynayaa inay dee ama rajeynaa maaha dowladda federaalku waxay ballan qaaday amba madaxweynuhu ballan qaaday waxa weeye inuu ka shaqeyn doono midnimada ummadda soomaaliyeed taasna maanta weli ma hayno cid shaqadeedii qabatay waxaanu jecelnahay inaanu madaxweynaha la fadhiisano oo micno waajibkaagii ummadda aad u ballan qaaday oo inaad gudato oona inta badan madaxweynuhu noqon qof mudaxileedkiisa weyn ummadda ku dhamaysta waxaanu jecelaan doonaya tusnaa madana maanta diyaar tahay dadku diyaar yahay dalku iyo diyaar yahay degaanku diyaar yahay in midnimada ummadda soomaaliya lasoo celiyo marka dowladda federaalka dood baa naga dhexeysa wadahadal baa naga dhexeeya wada shaqeyn baa naga dhexeysa laakiin weli abaamiqeedii insha allah waa soo dhowyahaysa